qabiilada la dhaahdo alkhusaaca rag bay ka laayeen qurayshina dagaalka noocaasa way ugu kaalmaysa bal xataa wakhtiyada madowga ee la is arkahayn dagaalka waa ka qeyb qaadan jireen waxaa dhacday in laga adkaaday qoladii reer khusaaca oo xaramka lagu soo shubay xaramka ay galeen xaramka markii ay soo galeenna lama dayn ilaa dad ka mid ahaa reer banu bakar ay la hadleen nin nowfal la odhan jiro reer banu bakar madaxuu ahaa ay ku yidhaahdeen xaramkii ilaahay baynu ku dagaalanay ilaahaka ilaahaka yacnaa ilaahaaga ka baq ama ilaahaaga xurmee kadibna uu yihi laa ilaaha alyowm khuduu haarakum war maanta ilaah ma jiree nimanka ka argoosta buu yihi waxbadaa ka reebina sidaasay markaa qurayshi heshiiskii ku jabiyeen bay noqonaysaa mar haddii dadkii rasuulka xulafada la ahaa ku iyaga xulafada la ahaa ay la dagaalameen iyaguna hub iyo rag ba ay ugu kaalmeeyeen walaa shaka muslimiintuna inay muddadaasi heshiiska lagu jira aad ay u xoogeysteen ciidan ahaan iyo hub ahaan iyo dhaqaale ahaanba waa fursad usoo baxday dadka muslimiinta ah oo ilaahay subxaana wa tacaala uu la damcay qurayshoo markaa ra-sul kufri ahayd marka la eego carabta dhexdeeda inay muslimiintu arinkod arrinkeeda ay soo afjaraan waxaa markaa qurayshi ay dareentay inay khaldameen abuu sufyaan bay rasuulka caleyhi salaatu wasalaam usoo direen oo magaalada madiine ugu yimi isagoo qaladka noocaasa ka cudur daaranaya oo le heshiiskii cusboonaysii maxamedow qaladka waa ka noqonaynaaye rasuulku caleyhi salaatu wasalaam wuu ka diiday markii uu yimi gurigii inantiisa umu xabiiba oo ka mid ahayd min aswaaji nabiy caleyhi salaatu wasalaam ee uu doonay firaash yaallay inuu ku fadhiisto way ka laabtay marka wuxuu ihi wallaahi inantaydii garan maayo ma anigaad firaashka ii quuri weyday mise firaashkaad aniga ii quuri weyday markaasaa waxay ku tidhi waa firaashkii rasuulka adiguna qof mushriga baa tahay markaa ku fadhiisan mayse markaasaa wuxuu uhi laqad asaabaki bacdii sharun wallaahi dabaday shar baa ku asiibay buu yihi adigoo inantaydii haddaad saa ila hadlaysaba ninka abuu sufyaan la yidhaahdaa faramadhnaan ayuu kala soo noqday magaalada madiina rasuulku caleyhi salaatu wasalaam waa inoo dagaal kuma odhano waa iska aamusay anigu miyaan wax la soo dariyey buu ihi heshiiskaan wax ka bedelay wuxuu ihi maya waxaa markaa rasuulku caleyhi salaatu wasalaam uu bilaabay abaabul dagaal oo uu ku qaado quraysh fa saara waa socday ilayhim xaggoodu u socday alrasuulu sala allahu caleyh wasalam bicasharati aalaafi rajulin toban kun oo nin isagoo wata waa ciidankii u badnaa waktiga iyo wixii ka horreeyey uu isu keenay rasuulku caleyhi salaatu wasalaam waa toban kun oo nin oo ka kooban ansaar iyo muhaajiriin iyo qabaa'ilkii carbeede deganaa xowla almadiina sida musayna iyo reer sulaym iyo wa kaana waxaa rasuulku saa'iman mid sooman ile waa ramadaane fa aftara wuu afuray fi ariiq jidka intuu kusii jiray buu afuray oo rasuulku caleyhi salaatu wasalaam markii hore saxaabadda wuxuu ku dhiirigeliyey markii ay maka ku dhowaadeen inay soomka iska daayaan markii dambena rasuulku caleyhi salaatu wasalaam wuu amreybay inay soomka iska daayaan maadaama ay musaafiriin yihiin dagaal iyo jihaadna ay gelayaan waxaa rasuulka caleyhi salaatu wasalaam ka hor yimi alcabaas bin cabdilmualib oo adeerkiia oo ka soo baxay magaalada maka oo dumarkiisii iyo caruurtiisii wata oo markaa muslima rasuulka caleyhi salaatu wasalaam dib buu u raacay waxaa kaloo ka hor yimi abuu sufyaan ibnu alxaarith ibni cabdilmualib oo rasuulka ay ilmaadeer ahaayeen oo dadkii rasuulka aadka udhibi jiray u dhibi jiray ka mid a iyo nin kaloo rasuulka caleyhi salaatu wasalaam ay ilmaabti ahaayeen labadooduna dib bay rasuulka u raaceen walaqiya waxa ay la kulmeen xuraasu ljeish ciidankii islaamku waa soo socday waxaa qurayshina intaa war ma hayso waa warwarsan yinuun waa ciidankii islaamku uu degay meel la dhaahdo mara mari fii mari dhahraan oo magaalada maka duleedkeeda ah waa toban kun oo nin halkaasay taandhooyinkii ka dhisteen qolo walibana ay bilowday inay dabkooda shitaan waxay ku war heleenuun nimankii qureysheed dabka faraha badan ee baxaya waxaa markaa iswaraystay abu sufyaan iyo xakiim ibnu xisaam oo markaa isaguna mushriga iyo budeel ibnu warqa saddexdaa nin oo horjoogayaashii qureysheed markaa ka mid ahaa waxay war waxaanoo dabi waa maxay waxaabaad moodaa xujaaj carafa jooge malaa waa reer banu camar suurtagalmaa reer banu camar intaa ma leega malaa waa khusaaca oo dagaal usoo diyaargarowday su uhi khusaaca intaa waa ka yartay waana ka dulaysan tahay oo kuma dhacaan inay dusheenna dab ku shitaan iyagoo markaa sidaa isu waraysanaya oo magaaladii makana kasoo yaro baxay oo wax indha indhaynaya oo isle bal waxaan dhacay warkiisa hela ayaa waxaa la kulmay xuraasuljeys ciidanka islaamka raggii ilaalinayay waxay la kulmeen abaa sufyaan fi ariiq waddaday kula kulmeen waqad jaa isagoo yimi yatajasasu isagoo jaasuusaya akhbaar almuslimiin warka muslimiinta fa asaruuhu waa soo qafaashay wa atow bihi waxay u keeneen ila rasuuli sala allahu alayhi wasalam fa aslama wuu islaamay wa cafaa canhu rasuulu sala allahu alayh wasalam rasuulka ayaana cafiyey ragga soo qabta waxaa ka mid ah alcabaas ibni cabdilmualib ayaa wuxuu kahaystay baqashii rasuulka cabaas wuxuu aada ugu dadaalayay quraysh inaan la layn ee rasuulku heshiis uu la galo isagoo rajaynaya inay islaamaan oo nolol ay ku islaamaan marka wuxuu baadi goobayay qof uu quraysh fariin u faro u idhaahdo maxamed oo ciidanka intaa leeg wata idinsoo duldegay waxaad samaysaan maanta dagaal iskagama celin kartaane la heshiiyo maantana badbaadi ku dhaha kadibna wuxuu maqlay rag sheekaysanaya misawaaba abu sufyaan kadib abu sufyaan buu soo kaxeeyey oo rasuulka caleyhi salaatu wasalaam uu keenay habeenkii oo dhan buu rasuulku diinta iyo islaamnimada ugu yeedhayy abu sufyaan markaasuu abu sufyaan uu islaamay uma arsla calayhi salaatu wasalaam rasuulku wuxuu diray khaalid bn lwaliid liyadkhula si u gala maka maka min asfaliha xagga hoose oo uga galo wa amara wuxuu amray anlaa yuqaatila inaanu la dagaalamin ilaa man qaatalahu ciddii la dagaalanta mooyaane abuu sufyaan markii uu islaamay rasuulku calayhi salaatu wasalaam wuu sii daayey waxaanuu ku yidhi cabaas baa rasuula ku yidhi abuu sufyaan waa nin ammaanta jecel rasuulka ilaahayow ee bal wuxuun u yeel wax isaga ammaan iyo mafqara u noqda hada fi lxadiidi saxiix rasuulku calayhi salaatu wasalaam wuxuu yihi man dakhala daara abi sufyaan fahuwa aamin guriga abu sufyaan ninka gala waa la badbaadinaya ammaan bay u tahay abu sufyaan soo maa waman aqlaqa calayhi daarahu fahuwa aamin qofka gurigiisa isku xidheen soo bixinna waa la badbaadinaya waman dakhala almasjida fahuwa aamin masjid alxaraamka galena waa la badbaadinaya abu sufyaan isagoo heshiiska noocaasa xambaarsan ama hadalladaasi ayuu quraysh u tegey deetana waxay dhahan maxaad haysaa abu sufyaanow waxaan hayaa buu ihi ninka gurigayga gala maanta waa la badbaadinaya maxamed maanta uma bacdhigi karno iskama celin karne markaasa waxay dhahan wamaada tugnii canna daaruka daartaadu maxay naga taraysaa bay dhahan bal intaanu leegnahay baleg gabadhiisii hindu bintu cutba ayaa ugu darayd oo shaarubahay ku dhigtay markaasa waxay tihi uqtulu laxmaqa odaygan nacaskaa dila bay tiri bal wuxuu ku hadlaya baleega ragguu jebinayaa abuu sufyaan wuxu uhi war tani yaana idinlu goynin waxaan soo arkay baanay arage ee heshiiskaasi qaata marka heshiiska noocaasa ayaa rasuulku calayhi salaatu wasalaam abuu sufyaan uu la galay walihaadaba khaalid bin waliid wuxuu amray anlaa yuqaatila inaanu la dagaalamin ilaa man qaatalahu qurayshi markaa waxay go-aan ku gaadheen awbaash waxaa la idhaahdaa awbaashu quraysh aynu af soomaaliya ku odhan karna waxoogay looma ooyaana oo qabaa'il kala duwan ka tirsan oo quraysh aan ka mid ahayn ayay ururiyeen waaa idinku la dagaalama maxamed markuu soo galo maka go-aankooduna wuxuu haddii qoladaasi ay rasuulka jebiyaan iyaguna inay raacaan dagaalka ay ka qayb qaataan haddii kalena heshiiskii hore inay ku socdaan si ay lafahooda ugu badbaadaan famanacathu waxaa hor istaagtay khaalid bacdu lqabaa'il min adukhuul maka inuu galo ayay ka hor istaageen faqaatalam uu la dagaalamay xataa hazamahum ilaa uu jabiyey wadakhala maka rasuulkuna waa ka wareelay awbaashta noocaasa looma ooyaankaasi ay soo ururiyeen abu hureyra ayuu diro uu yihi naadi alansaar walaa yaatiinii ilaa ansaariyun ansaari igu yeedh nin ansaariya mooyaane nin kalena yaan u iman kadib rasuulku calayhi salaatu wasalaam ansaar buu la hadlo wuxuu yidhi hadihi awbaashu quraysh faxsuduuhum xasda walaa tadaruu minhum axada waxaa meeshan jooga looma ooyaankii qurayshi ay isu soo ururisay wuxuu ihi nimankaasi xaaqa qof ka midana ha ka tegina laaya ama rasuulu llaahi sala allahu aleyh wasalam fainahu dakhala maka wuxuu kasoo wuxuu ka galay min aclaa maka maka xaggeeda sare biduuni xarbin isagoo dagaal la kulmin liannahu lam yamnacu rasuulka ma hor istaagin axadun axadna min dukhuuliha gelitaanka maka kama hor istaagin alyowma alyowmu maanta yowmulmarxama waa maalintii raxmadda waa odhaah rasuulku calayhi salaatu wasalaam uu yidhi maalintaasi lama araada markuu doonay alrasuulu sala allahu alay wasalam dukhuula maka qaala wuxuu ku uhi licamihi lcabaas adeerkii cabaas ixbis abaa sufyaan abuu sufyaan waxaaad ku qabataa oo aad ku joojisaa cinda muruuri lkhayl riwaayadka saxiix waxay tilmaaman cinda madyaqi ljabal cinda madyaqi lwaadi togaa buurta hoos maraa halka uu cidhiidhiga ka yahay halkaa abuu sufyaan ku jooji markii abu sufyaan la fasaxay ee uu maka ku noqonayey liyaraa suu arka jeish almuslimiin ciidanka islaamka oo war buuxadda uu ugu geeyey qoladiisii abuu sufyaan isagu waa xaalatu istislaam buu ku jira xaalad isdhiibiseed marka ciidankan uu arkay awooddiisa iyo tiradiisa si uu qoladii uu ku socday uu ugu sheego ciidanka ha arko fa marat waxaa soo martay alqabaa'ilu baa soo martay biraayaad bay la soo martay calaamadii iyagoo sitay oo abu sufyaan yaraha abu sufyaanna waa arkay wayasalu lcabaasa canha cabaas buu weydiinayey rasuullaha man haadihi qoladani waaye rasuullaha waa waa waa reer saliim rasuullaha wamaa lii walisaliim iyaguna maxay iga soo dooneen eena noo dhexeeyey qoladanna waayo qoladanna waa musayna wamaa lii walimusayna oo musaynana goorma waxna dhex mareen maxaa iyaguna iga soo dooneen markaasuu arkay katiibatan khadraa qolo waxa weeyaan dhar akhdara xidhan qoladana maxayn su yihi waa almuhaajiruuna walansaar maca anabiy calayhi salaatu wasalaam oo indhuhuna ay muuqdaan inta kale hubbaa ayaa qariyey hubay sitaan oo noocyo badan markaasuu quustay abu sufyaan falamaa marat markii ay soo martay qabiilat lansaar kaana waxa ahaa xaamila raayatiha calankeeda ka sida sacad ibnu cubaada faltafata ilaa abi sufyaan sacad wuxuu daymooday abu sufyaan wa qaala lahu wuxuu ku yidhi alyowmu maanta alyowma maanta yowmulmalxamati weeye waa maalintii hilbuha ay duulayeen ee aada wax loo leynayeen alyowma maanta tustaxallu lkacba ayaa kacbada la xalaashanaya la furanaya faqaala abu sufyaan wuxu uhi xabadaa yowm dimaar alla yowm dimaar yacanaa miyaynu ishello arrinkaagu horeba ha iga dhammaadeen falamaa mara rasuulu sala allahu caleyh wasalam markii rasuulku uu soo maray qaala lahu abu sufyaan abuu sufyaan baa wuxuu ku yidhi awa amartama waxaad amartay biqatli qowmika tolkaa in la laayo qaala wuxu uhi rasuulku lah fadakara la wuxuu u sheegay kalaama sacdin hadalkaa sacd ibnu cubaada oo ku hadlay faqaala calayhi salaatu wasalaam kadaba sacdun kadaba macnaheedu waxa weye waxaan xaqiiqo ahayn buu sheegay been buu u qastiyey maaha macnaheedu halka alyowma yowmu lmarxama maanta waa maalintii raxmadda alyowma maanta tugsa alkacba ayaa kacbada la furan maayee maryo cusub la huwinaya alyowma yucizu allahu qurayshan maanta ayaa ilaahay subxana wa tacaala quraysh uu cisaynayaa oo uu ku cisaynayaa bilislaam macnaa inay islaamaan maaha iyagoo gaalaa inay guulaysanayaan uma akhada raaya dabeetana calankiibuu rasuulu ka qaaday min sacdin wa acطaaha wuxuu siiyey ibnahu wuxuu uga baqday sacad inuu dadkaa xaaqo oo waxa weeyaan dabar gooyo wa amara aljeysha ciidankiina wuxuu amray anlaa yuqaatila inaanu la dagaalamin ciidanku ilaa man qaatalahu ciddii la dagaalanta mooyaane alcafwu cinda almaqdira cafiska la sameeyo marka awoodda la leeyahy ama rasuulku calayhi salaatu wasalaam isagoo gacanta sare leh ayaa haddana uu cafiyey raggii magaalada maka ku dhibaateeyey kana qixiyey madiine markuu tegeyna ka hadhi waayey lamaa dakhala rasuulu sala allahu alayh wasalam rasuulku markuu soo galay maka cafaa can lqurashiyiin quraysh waa cafiyey wanaadaa waxaa dhawaaqay munaadiihi dhawaaqihiisii kii uu yidhi dhawaaq kaasoo le man dakhala almasjida masjid alxaraam qofka galaa fahuwa aaminun waa badbaadaya waman dakhala ka gala daara abi sufyaan guriga abu sufyaan fahuwa aaminun waman aqlaqa calayhi baabahu ka gurigiisa isku xidhaana fahuwa aamin waa hadalkii rasuulka abu sufyaanna hore uu ugu yidhi imikana inay isaga laftiisa ka maqlaan buu doonay wastathnaa min dalika ammaankaa uu bixiyey wuxuu ka soo reebay ashkhaasan shakhsiyaad kaanuu ahaa shadiid aladaa kuwa dhibkooda uu daran yahay cala lmuslimiina muslimiinta ay ku hayaan faqatala bacdahum barhkood buu dilay wa aslama alaakharuuna kuwii kalena way islaameen facafa canhu markay islaameen waa cafiyey cikrima ka mid ah kuwa islaameen rasuulku calayhi salatu wasalaam waa cafiyey walamaa dakhala markuu galay rasuulku almasjida amara wuxuu amray bihadmi lasnaam asnaamtii in la dumiyo allatii taasoo fi lkacba kacbada dhex taalay iyo waxawlaha hareeraheeda wa kaanat waxay halaatha miatin wa sitiina sanaman saddex boqol iyo lixdan sanam waana ka ilaahay subxaana wa tacaala ku sheegay qur-aanka rasuulku wuxuu laha waqul jaءa alxaqu wazahaqa albaaطil ina albaaطila kana zahuqa gacantiisaanu ku jejebinaya rasuulku uma dabeetana kabaruu waa takbiirteen saxaabadu markay asnaamtaa jejebiyeen wasallaa wuxuu rasuulu ku tukaday fii maqaami ibraahiima markuu dawaafay kadib kacbada uu ku dawaafay wa shariba waa cabay min maai zamzama biyaha zamzamkoo biyo barakaysana uma jalasa dabeetana wuxuu fadhiistay fi lmasjid wannaasu xawlo iyadoo dadkuna ay hareera fadhiyaan yantadiruuna iyagoo sugaya maa huwa faacilun waxa uu isagu ku sameynaya bimushrikii quraysh mushrikiintii qureysheed aladiina kuwaasoo aadowhu dhibay wa akhrajuuhu ka saaray min bilaadihi waddankiisii dhulkoo dhan uu ugu jeclaa oo waham uu ku hamiyey bal go-aan ku gaadhay marar badan biqatlihi rasuulka inay dilaan oo waqaataluuhu la dagaalamay faqaala lahum calayhi salaatu wasalaam wuxuu yihi rasuulku yaa macshara quraysh maa tadunnuuna maxaad u malaynaysaan anii anigu faacilun bikum inaan idinku samaynayo qaaluu waxay dhahan khayran ay nadunnu khayran akhun kariim walaal wanaagsan baa tahay nin nala dhasho wanaagsan baa tahay wabnu akhin kariim walaalkayo wanaagsanina uu ku dhalay qaala wuxuuhi rasuulku idhabuu taga fa antum ulaqaa kuwa lasii daaya baa tihi oo maxaabiis ahaana laydiin haysan maayo laydinna addoonsan maayo almuhim lafdigani ma ansixin sida sheikhu lalbani uu ku sheegay kitaabka fiqhu siira lilghazali takhriijka uu ku leeyahay laakiin ficilka cafiska ah rasuulku calayhi salaatu wasalaam wuu sameeyey oo dee quraysh ma laynin markaa uu ka xoog roonaaday ashkhaas mucayaniin ah oo si gaara u magacaabay mooyaane albeyca ballankii oo rasuulku calayhi salaatu wasalaam dadka uu ka qaaday khaطba rasuulu salى اllahu عalيه wasalam rasuulkaa khudbadeeyey yowma اlfatx khudbatan bayana fiiha uu ku caddeeyey dhexdeeda kaiira in fara badan oo ka mida min min alaxkaam اlislaamiya oo ay ka mid ahay xurmada ay maki leedahay iyo inaan maka dhirteeda la jarin oon ugaadheeda la didin oo aan lagu dagaalamin dhexdeeda waxaanu rasuulku sheegay saacadda uu ku dagaalamay isaga in si gaara ilaahay subxana wa tacaala ugu fasaxay kadibna xurmadeedii ay u soo noqotay uma ibtadaa annaas dabeetana dadkii waxay bilaabeen yubaayicuunahu rasuulka inay beeca la galaan ballan wa ahamu man ciddii u muhiimsanaydee aslama islaamtay fii dalika alyowm maalintaa waxaa mucaawiya ibn abi sufyaan wa abuu quxaafa aabbihi abu sufyaan isagoo hore uu islaamay wa abuu quxaafa oo ahaa waalidu sidiiq abubakr sidiiq aabbihi oo isagoo mushriga isagu sidii maka usii joogay wa jaa-u rasuulka waxa uu yimi rajulu nin yartacidu gariiraya khawfan baqa'wgii faqaala lahu rasuulku wuxuu ku uhi hawin calayka isdeji fa inii anigu lastu bimalikin boqor ma ihi inamaa ana anigu waxaan un ibnu imra'atin mid ay dhashay gabadh kaanat ahayd taakulu mid cunta alqadiida jabdhanka jabdhan ma garanaysaan allaxmu lmujafaf hilibka macana la qallajiyey gabadh cunto ayaa ay dhashay buuli macnaa dee basharka ayuumaan ka mid ah weeyaan macnaheedu taasina waxay tusinaysaa tawaaduca rasuulka caleyhi salaatu wasalaam kibirkiiyo isla weynida siduu uga fogaa walihaada rasuulku markuu maka soo gelayey wuxuu soo galay isagoo madaxa hoos u foorariyey oo khushuuc badani ay ka muuqato isagoo akhrinaya suuratu lfatx weliba sawdkana tarjiic ku samaynaya macnaa si fiican u tajwiidinayo si khushuuc leh ayuu rasuulku caleyhi salaatu wasalaam u akhriyey wa bacda mubaayacati rijaali ragga markii beycada uu ka qaaday dabadeed ama beycada ay la galeen baayacahu nisaa dumarkiibaa beycada la galay wa kunna waxaan yubaayicna kuwa rasuulka ballan kula galay calaa an laa yushrikna billahi shay-an inaan ilaahay u shariik yeelin walaa yasriqna oonay waxba xadin walaa yazniina oonay zinaysan walaa yaqtulna inaanay dilin awlaadahunna caruurtooda sidii caadada carbeed ahayd walaa yaatiina inaanay la iman bibuhtaanin been abuur yaftariinahu ay ka samaynayaan beyna aydiihinna inta udhaxaysa gacmahooda wa arjulihinna iyo lugahooda macnaa waa beenaan geedna loogu soo gaban buhtaanku waxaa kaloo lagu macneeyey inaanay bimacnaa caruur aanay raggoodu dhalin oo zina ay ku keeneen inaanay raggooda ugu aabtirin taa lafteedaa buhtaana walaa yacsiina arasuula sala allahu caleyh wasalam rasuulka inaanay ku caasiyin fii macruufin waadii beycatu nisaa baa loo yaqaanaa xadiidkuna bukhaariya muslim buu ku sugnaaday rasuulku caleyhi salaatu wasalaam dumarka markuu beycada ka qaadayay muu gacan qaadahayn ee hadaluunbaa ballankaasi uu ku dhex marayay waxaanuu rasuulku uhi innii laa usaafixu nisaa anuu dumarka ma gacan qaado waayo uma banaana ninka muslimka ahi gabadhaan maxramkiisa ahayn ama xaaskiisa aan ahayn inuu gacan qaado afka waa ka salaami karaa laakiin gacanta inuu ka salaamo waxaanuu rasuulku yihi sida ku sugan xadiidu cuqba laan yucana axadukum fii ra'sihi bimikyatin min xadiid khayru lahu min an tamasa yadu yada imra'ati laa taxilu lahu in midkiin mudac xadiid bir ka samaysan madaxa lagaga mudo ayaa u dhaanta inay gacantiisu taabato gacan gabadh aan xalaal u ahayn manaa taabashadeedu aanay xalaal u ahayn oon xaaskiisiina ahayn maxramkiisana aan ahayn marka arrintaasi dadkeenna aada bay ugu badan tahay in dumarka la yska salaamo marka arrin bannaan ma aha rasuulkuna caleyhi salaatu wasalaam wakhtigaasoo looba baahnaaba oo ragga dee uu gacan qaadayay ayaa si u muujiyay arrintaasi inaanay bannaanayn dumarka muu gacan qaadin afka ayuunbuu ballanka kala gelay uma amara wuxuu amray arasuulu sala allahu caleyh wasalam bilaalan bilaal an yu-adina inuu eedaamo calaa dahri lkacba weliba kacbada dusheeda uu ka eedaamo wa hada kani waa bad-u duhuuri lislaam waa islaamka muuqashadiisii bilowgii uu bilaabmay inuu ka muuqdo calaa dahri lbeyt lmucadam guriga la weyneeyey kacbada dushiisa bilaal waad garanaysaan bilaal oo kacbada hareeraheeda lagu ciqaabi jiray oo la jiidjiidi jiray oo axad axad odhan jiray ayaa maanta ka mid noqday dadka ka taliya magaalada maka oo markii hore islaamnimadiisa lagu haystay laakiin maanta bikulli xoriya xorriyad dhammaystiran isagoo haysta ayuu kacbadii dusha intuu uga baxay buu eedaamaya ashhadu an laa ilaaha illa allah ashhadu anna muxamadan rasuulu llah halkaa uu ka leeyahy oo dadka salaada uu ugu yeedhaya sidaasuu ilaahay u ciseynayaa qofka islaamka iyo diinta ku toosnaada uma arsala calayhi salaatu wasalaam rasuulku wuxuu diray asaraaya ciidamo koobkooban lihadmi asnaami alqabaa'il qabaa'ilkii carbeed asnaamtii ay caabudayeen si loo burburiyo fahudimat ilcuza sanamkii cuza la odhan jiray oo meel daa'if u dhow yaalay ayaa la dumiyey wuxuu rasuulku u diray khaalid bn waliid khaalid dhismihii buu soo burburiyey dabeetana wuu soo noqday isagoo isleh hawshaadii waad soo qabsatay waxaa markaa rasuulku calayhi salaatu wasalaam uu ku yihi markuu soo noqday hal laqiita axadan halkaa sanamkaa dushiisa cidna miyaad isku aragteen markaasuu yihi maya suu yihi irjic fa inaka lam tahdim alcuza noqo buu yihi maad dumina si dhaba umaad dumin cuzee hadda dhismihii dhulkuu la simo waxbaad ka tagtay ismuu lahayn meeshii baa wuxuu ugu tegey naag madow oo qaawan oo timaheeda markaa ciidda ku guraysa tiibuu qoorta ka jaray khaalid bnu weliid markaasuu soo noqday markaasaa rasuulku uu ku yihi alaan hadamta alcuza iminkaad cuze soo dumisay waa shaydaanadii sanamkaa geli jirtay ee dadka lumin jirtay ee sanamkaa dhexdiisa kala hadli jirtay shahaadiintu saasay samayn jireen iminkana dadka xabaalaha qaarkood bay u galaan markaasay xabaasha dhexdooda dadka qaarkood kala hadlaan markaasaa dadka masaakiintii waxay moodayaan sheekhii qabriga ku jiray inuu la hadlaayo markaa sidii asnaamta ay u geli jireen si ay dadka u lumiyaan ayay xabaalaha qaarkoodna maanta ay u galaan wasuwaac baa la dumiyey oo sanamkii hudeyl ee caabudi jirtay ah camr ibnulcaas buu rasuulku u diray wamanaata ayaa isagana la dumiyey waa sanamkii banu kalbin ay caabudi jireen iyo khusaaca oo isaguna waxa weeyaan meelaan saaxilulbaxriga aan badda aan ka fogeyn agteeda buur halkaa badda agteeda ahayd yaalay isna sacad ibnu zayd buu u diray rasuulku calayhi salaatu wasalaam wa kaana wuxuu calayhi salaatu wasalaam yaqsuru salaata salaada mid gaabinaya muddata iqaamatii bimaka muddadaa maka uu joogay waayo dee musaafir buu ku ahaa waayo qofku mar hadduu magaalo ka hijroodo magaaladaasi inuu mar dambe degaa uma banaana ghaswatu xunayn dagaalkii xunayn rasuulku calayhi salaatu wasalaam ra'su lkufri fi ljaziirati alcarabiya oo quraysha markii uu ka adkaaday waxaa soo hadhay qabaa'ilka qaarkood oo madax adkaa dagaalkana balaayo ku qabay waxaa qabaa'ilka ka mid ah thaqiif iyo hawaasin iyo qabaa'il kale oo deganaa meesha la dhahdo waadi xunayn ilaa daa'if ayay daadsanaayeen itafaqat waxay isku waafaqeen qabiilata thaqiifin wa hawaasin labadaa qabiilo wa qabaa'il ukhra iyo qabaa'il kale calaa muxaarabati lmuslimiina muslimiinta inay la dagaalamaan qabla an yaqzuwahum inta aanu rasuulku calayhi salaatu wasalaam kusoo duulin waxaa madaxu ahaa nin la odhan jiray malik ibnu cawf reer hawaasin ayuu madaxu ahaa ninkaasay si guud hogaamiye uga dhigteen wuxaa nin aada u geesi ah oo sooma jeeste ah laakiin waxaa nin tala xun wuxuu ku teliyey inay duulimaad ku qaadaan rasuulka calayhi salaatu wasalaam iyo ciidankiisa oo dagaalka iyagu ay kaga horeeyaan dumarkooda iyo caruurtooda iyo xoolahoodana ay soo kaxeeyaanoo goobta dagaalka ay keenaan ujeeddada uu ka laha waxay ahayd inaanu ninna cararin waayo meel uu noqdaa ma jirto oo caruurtiisii iyo dumarkiisii iyo xoolihiisiiba goobta dagaalka yaalla waxay markaa soo mareen nin reer miyiya oo iyaga ka mid ah laakiin waayo aragoo durayd lo odhan jiray oo indhala markaa wuxuu maqlay xoolaha cidoodii uu maqlay markaasaa wuxuu yidhi war waa maxay xoolahan cidaya markaasaa waxa yihi waxba lagama iman odayo waxba lagama iman dumar iyo caruur iyo xoolo iyo rag lama kala hadhin dagaalka lagu wada socdaa dabeetana wuxuu uhi wartaasi tala maaha ee dumarkii iyo caruurtii iyo xoolaha meel soo dhigta haddaad guulaysataan dumar iyo caruuri marka horeba waxba idinkamay tarayn iyo xoolo haddii laydin jabiyana dee halkaasumaad kaga carari doontaan buuhi laakiin haddaad meel soo dhigataan haddaad guulaysataanna idinkoo nabada idinku soo noqon haddii laydinka guulaystana dee ugu yaraan dumarkii iyo caruurtii iyo xoolihii baa idiin badbaadi doona ila meel fog baad kaga timaadeene malik ibnu cawf waa isla weyn yahay safaha ra'ya hada ashaykh odaygaa ra'yigiisii wuxuu kasoo qaaday waxba kama jiraan war odaygan ha dhegaysanin wuhana mariya falamaa samica markuu maqlay arasuulu sala allahu alay wasalam bidalika warkaa inay qolooyinkaas dagaal u diyaar garoobayaan kharaja ilayhim wuu ku baxay wa macahu casharatu aalaaf isagoo wata toban kun oo min ahli lmadiina ciidankii madiine kasoo raaceen wa alfaani iyo laba kun oo minman aslama kuwii islaamay ka mida yowma alfatx amanuna min almushrikiin iyo sideetan ka mida mushrikiintii fاktara lmuslimuuna muslimiintu waxay ku dagmeen bikaratihim badnidoodii wastahaanuu way fududaysteen bicaduwim cadowgoodii xataa qaala bacdum ilaa barhkood ay yidhaahdeen lan nuqlaba alyowma maantana lagaga adkaan maayo min qilatin yaraan aanu yarnahay awgeed marka muslimiinta qaarkood ayaa tawakulkooda uu daciifay oo tiradan faraha badan ee maanta isu timi horena aanay u arag ayay waxoogay isku halleeyeen taasaa sababu noqotay in ciidankii islaamka dagaalkaa xunayn markii hore lagu jebiyo ilahay waa ka yihi laqad nasarakum allahu fii mawaaطina kaiira wa yowma xunaynin id acjabatkum karatkum falam tugni cankum shayئa wadaaqat calaykum اlardu bima raxubat uma walaytum udbiriin meelo badan buu ilaahay idiin nusreeyey waxaa ka mid ahayd maalintii xunayn waxaa markii hore idin cajabgelisay badnidiina laakiin waxba idinkamay tarin bal dhulkiibaa cidhiidhi idinku noqday marka hore ballaadhnaa waana daba jeedisay uma anzla allahu sakiinatahu calaa rasuuli wa cala lmuuminiin jabkaa dabadi ilaahay xasiloonidiisuu rasuulka iyo muuminiintaba ku soo dejiyey wa anzala junuuda lam tarawha ciidama aydaan arkayn buu ilaahay soo dejiyo malaa'iga wacadaba aladiina kafaruu wadalika jazaau lkaafiriin falamaa wasaluu markii ay gaadheen waadi xunaynin qaabalahum alcaduw cadowgu wuxuu kala horyimi binablin leebab kalmatar sida roobkaoo kala ah wa kaana wuxuu cadowgu mustatiran mid isku qarinayay fii shicaabi alwaadi togaa jeexjeexyadiisa wa madaayiqihi iyo meelihiisa cidhiidhiga ah oo muslimiintu halkii cadowga ay ka filayeen meel ka soo horeysa ayuu cadowgu jidgooye u galay iyagoo markaa muslimiintii soconaya oo dee goobtii dagaala kusii socda oo halkana cadow aan ka filahayn ayaa leebka sida roobka lagaga dhigay kadibna waxaa ku xigtay in hal mar ciidankaasi ay ku soo kaceen dadkii muslimiinta ahaa waxaa dhacday markaa inaan la yshaybsan oo la ysuna habar wacan oo nin waliba dhinacii ka horreysay inuu u cararo ciidankii labayo tobanka kun iyo zaa'idka ahaa waxaa halkaa ku soo hadhay markaa rasuulka calayhi salaatu wasalaam faduhisha almuslimuun muslimiintii wax ka wareeriyey la kulmeen wanhazamu way jabeen wa habata arasuulu sala allahu calayh wasalam rasuulka ayaa sugnaaday maca qaliilin iyadoo ay la joogaan in yaroo min asxaabihi ka mida minhum waxaa ka mid ah abu bakr wa cumar wa caliyun waalcabaas oo baqasha rasuulka hogaaminayay wa abu sufyaan ibn alxaarif wa ibnu cami rasuuli illah ibni cami rasuul ah rasuulka in adeerki waa ninkii ka hor yimi rasuulku markuu maka kusii socday waktigaa dambe islaamay rasuulku wuxuu usii socday xagga cadowga walihaadaba wuxuu lahaa cabaas ibni cabdilmualib baqasha rasuulkan hogaankeeda xejinayay si aanay cadowga ula dhex gelin waxaanu rasuulku laha ana nabiyu laa kadib ana bnu cabdilmualib fasaaxa alcabaas cabaas baa dhawaaqay biaclaa sawti dhawaaqiisii u sarreeyey buu ku dhawaaqay isagoo leh yaa asxaaba baycati ridwaan baycat ridwaan raggii rasuulka la galayow faqaalat ilansaaru labayka labayk warajacuu ila rasuuli sala allahu calayh wasalam qoloqolo ayuu ugu dhawaaqay deetana qoloqolo ayaa ciidankii ay u soo noqdeen rasuulkuna calayhi salaatu wasalaam waa u dhawaaqayo wuxuu lahaa tacaalow ayuha almuuminuun anaa haahuna muuminiintay kaalaya halkanaan joogaa halkii rasuulku calayhi salaatu wasalaam uu joogay bay isugu soo urureen markaasaa ciidankii halkaasi uu ka dagaal galay fa anzala allahu ilahay wuxuu soo dejiyey sakiinatahu xasiloonidiisa quluubtu inay xasisho oo argagax iyo baquhu uu ka bo-o ayuu soo dejiyey calaa rasuulihi wa cala almuuminiin wa anzala wuxuu soo dejiyey junuudan ciidamo lam yaro hore aanay u arag faxamaluu calaa acdaa'ih cadowgoodii bay iskula sii daayeen wa qaataluun way la dagaalameen qitaalan shadiidan xataa hazamuum ilaa ay jabiyeen markaa rasuulku calayhi salaatu wasalaam ciid buu ku saydhiyey siduu leeyay cabaas ibnu cabdilmualib ciiddaasi nin walo iyaga ka midaba indhahay kaga dhacday markaasay khalkhaleen nimanka oo si ay u dagaalamaanba ay garan waayeen waana ta ilaahay uu ku ishaaray fi lqur'aan wamaa ramayta id ramayta walaakina allaha ramaa macnaa rasuulku laa shaka ciiddaa inuu saydhiyey laakiin ilaahay baa subxaanah wa tacaala indhahooda ku toosiyo mid walba ciiddaasi inay indhaha ka gasho ilaahay baa subxaana wa tacaala qadaray xataa hazamuuhum ilaa ay jabiyeen watabicahum lmuslimuun muslimiintii baa ka daba tegay yaqtuluuna iyagoo dilaya wayasiruuna qafaalanaya oo meel la yidhaahdo awtaas ayaa firxadkoodii uu isku urursaday wuxuu rasuulku ka daba diray abu caamir alashcari abuu muusa alashcari adeerkiya waa la dagaalamay dagaalkaas ayaanu saxaabigaas ku shahiday kadib waxaa calankii qaaday abuu muusa alashcari oo adeer u ahaa isagaa raggaa wuxuu laayey wuxuu qabtay markaa ka dhigay wa aslama waa islaameen kaiiru in fara badanoo min almushrikiina ka mida aladiina kuwaasoo kaanuu aha maca almuslimiin muslimiinta kuwo marka hore la socday fii hadihi alghaswa lamaa ra-w markay arkeen cinaayat allahi bilmuslimiin ilahay muslimiinta siduu u ilaashanayo ghaswatu taa'if waxaa dhacday markaa markii la jabiyey labadaa qolo hanaa'im fara badan bay muslimiintu ka qabsadeen afar iyo labaatan kun oo neef oo geelah yuusuf waa haniima kabiira soo ma marka dadka geela jecel marka la eego iyo afartan kun oo neef oo adhiya iyo lix kun oo qof oo dumar iyo caruur isugu jira nimanka halkii u dambeysay baa la taabtay wax allaaliya waxu hadhay ma jirto haddana niman madax adag bay ahaayeen oo ismay dhiibin way yaaceenoo daa'if meesha la idhahdo isku shubeen oo dhufaysyo adagii ay ku yaaleen iyo qalcado waaweyni rasuulku calayhi salaatu salaam khanaa'imtii muu qaybin aljiciraana meesha la idhaahdo ayuu ku ururiyey jiciraanana waa la dha jiciraanana waa la idhahdaa nin markaa ama cid ilaalisaba rasuulku wuu u saaray isagoo rajeynayay bal inay soo noqdaan oo ay islaamaan oo dabeetana nimankaa wax lagu celiyo saara rasuulu sala allahu calayh wasalam rasuulku waa socday ila taa'if buu u socday xagga taa'if limuxaarabati man ciddiisu uula dagaalamo fara ilayhaa taa'if xaggeeda u baxsaday ee min alacdaa'i cadowgii ka mida yowma xunayn maalintii xunayn rasuulka la dagaalamay falamaa wasala hunaaka halkaa markuu gaadhay wajada wuxuu helay alacdaa oo qad taxasanuu ka dhufay samaystay bitaa'if wa macahum quutu sana iyagoo haysta sanad wixii ay cuni lahaayeen marka xataa haddii la godoomiyo waxay ku talagaleen inay dhabar adeygaan oo aanay isdhiibin walamaa ra-w lmuslimiina muslimiintii markay arkeen ramowhum waxay ku soo ganeen binabli leebabka ramyan shadiidan si daran bay leebab muslimiinta ugu soo saydhiyeen fa jaraxuu kaiira minhum in badan muslimiinta ka mid ay dhaawaceen wa qataluu waxay dileen itnay cashara rajulan labiiyo toban nin faramaahum rasuulu sala allahu calayh wasalam rasuulku waxa uu ku ganay bilminjiniiq oo ahaa madficii wakhtigaa shaqaynayay shimbirolaayo weyn ayaa dhagax inta la kululeeyo kululeeyo la saaraya deetana rag fara badan baa isugu tegayo inta la jiida jiidaa la sii daynaya markaa meel fog buu sida madfaca ku dhacaya oo madaafiicdii wakhtigaa jirtay madfacaasuu ku garaacay rasuulku calayhi salatu salaam daa'if waxaasarahu waa godoomiyey amaaniyata cashara yowman sideed iyo toban maalmood uma tarakahum deeta rasuulku waa iskaga tegay fii xusuurihim dhufaysyadooda iyagoo ku jira wa qaala wuxuu ihi ihdi allaahuma ilaahay w hanuuni thaqiifan waati bihim ilaahay w keen muslimiina iyagoo muslimiina warajaca wuxuu rasuulku u noqday ila ljiciraana litaqsiimi sabyi xunayn si uu u qaybiyo dumarkii iyo caruurtii xunayn ay muslimiintu kasoo qafaasheen waa qaybiyey markaa rasuulku calayhi salaatu wasalaam qanaa'imta wa bacda ayaamin maalmo kadib jaahu waxaa rasuulka u yimi wafdu hawaasin reer hawaasin wafdigoodii muslimiin iyagoo ah ducadii rasuulka ayaa ilaahay subxaana wa tacaala uu aqbalay reer hawaasin thaqiif iyagu waa hadheen fakhayarahum rasuulku wuxuu kala doorasiyey bayna sabyi walmaal waxna waanu islaamnay rasuulka ilaahay ee dumarka iyo caruurta noo celi rasuulku wuxu uhi labada la isugu kin dari maayo dee rag baa khanimaystee labada mid doorta buu yidhi fakhtaaruu waxay doorteen asabya dumarkii iyo caruurtii wa taraku lamwaala xoolihiina waa iska daayeen marka muslimiintii khanaa'imtaasi qabsatay ee rasuulku calayhi salaatu wasalaam uu u qeybiyey rasuulku khasab kagamuu qaadin ise bukhaari saxiixiisa uu ku wariyey rasuulku calayhi salaatu wasalaam wuxuu yidhi ninkii jecel inuu isaga celiyo waa halkeeda ninkii doonaya in loo bedelana dagaalada dambe aynu gallo qaniimada aan ka aynu ka helno ayaan beddelkeeda aan ka siin doonaa kadib ninna muu doonin in rasuulka calayhi salatu wasalaam magdhow uu ka qaato waxaa reer hawaasiin uu celinayo muslimiintii farahay uga wada qaadeen dumarkoodii carruurtoodii nimanka waa loo sii daayey rujuucu rasuuli sala allahu caleyh wasalam soo noqoshadii rasuulku uu usoo noqday ila lmadiina aqaama rasuulu sala allahu caleyh wasalam rasuulku wuxuu ku nagaa biljiciraana halaatha casharata leyla saddex iyo toban habeen uma actamara minha deetana halkaasuu kasoo cumraystay cumrat ljiciraana waa cumrada la yidhaahdo wadakhala maka maka ayuu galay fataafa kacbadii buu ku tawaafay wastalama alxajar alaswad xajarulaswadkana waa taabtay uma rajaca deetana wuxuu u noqday ila lmadiina min leylati habeenkaa laftiisiiba wa kaanat waxayd muddatu khiyaabi muddada rasuulku uu ka maqna canha madiina shahrayni wa sittata cashara yowman laba bilood iyo lix iyo toban maalmood laga soo bilaabo yacnaa rabadaan markii uu ka soo baxay isagoo maka duulimaadku ah wa bacda rujuucihi calayhi salaatu wasalaam arsala waa diray asaraaya ciidamadii koobnaa litadcuwa si ay ugu yeedhaan bacda alqabaa'il ila alislaam fa aqbalat alwufuud wafdiyadiibaa soo fool yeeshay tadkhulu iyagoo soo gelaya fii diin illahi diinta ilahi afwaajan koox koox ida jaa nasru llahi walfatx wara'ayta annaasa yadkhuluuna fii diin illahi afwaajan taasaa dhacday carab baa markaa timi iyagoo qabiila qabiila u socda qabiilo weliba markaa iyagoo le waanu islaamnay waintashara alislaam islaamkii baa ku faafay fii bilaadi alcarab wa akhada almuslimuuna muslimiintu waxay bilaabeen yatahaya-uuna inay u diyaargaroobaan linashri dacwa dacwada faafinteeda iyo gaadhsiinta la gaadhsiinaya meel ka baxsan jaziirat alcarab wa hidaayat albashar iyo tusida basharka xaqa la tusayey fi laqtaar lukhraa deegaanada kale ee deegaanada carbeed ka baxsanaa khulaasatu sanati athaamina min alhijra soo ururinta taariikhdii dhacday sanadkaa sideedaada hijrada fi sanati athaamina xadatat waxaa dhacday ghaswatu mu'ta wa qutila waxaa la dilay fiiha dagaalka dhexisa ru'asaau ljeish zayd ibnu xaarith wa jacfar ibn abi aalib wa cabdullaahi ibn rawax faahada raayata calankii waxaa qaaday intaa dabeed khaalid bn lwaliid qatala waa dilay min aruumi maqtalatan cadiima dil badan buu u geystay wakhallasa aljeysh alislaami ciidankii islaamkana waa kasoo badbaadiyey minhum iyaga wa fiiha sanadkaa dhexdeeda fataxa rasuulu maka rasuulku makuu furtay linaqdi qurayshin burinta ay qurayshi burisay awgeed shartan oo ka mid ahaa min cahdi alxudaybiya ballankii la galay fii sulxi lxudaybiya kharaja waa baxay alrasuulu sala allahu caleyh wasalam ilayha maka xaggeedu u baxay bicasharati aalaafi rajulin toban kunoo nin isagoo wata wa usira waxaa maxbuus ahaan loo qabtay abu sufyaan fi ariiq wadada intii lagu sii jiray maka aan la gaadhin wa aslama wuu islaamay abu sufyaan waxyaabaha cajaa'ibka waxaa ka mid ahaa markuu abu sufyaan arkay ciidamada tiraa tirada badan rasuulku uu wato ayaa wuxuu ku yihi alcabaas ibn cabdilmualib laqad caduma mulku ibni akhiika yaa cabaas boqortooyadii inanka walaalkaa uu dhalay aad bay u xoogeysatay buuli fahamkaa khaldan cabaas baa saxay oo yidhi yaa abaa sufyaan inahu laysa mulkan inahu annubuwa waxaanad arkaysaa madaxtinimo maaha buuli rasuulka caleyhi salaatu wasalaam madaxtinimo laguma raacin oo ciidankan iyo atbaacdan kumuu helin waxaa meesha ka shaqaynaya waa nubuwada waa inuu nebi yahay markaasuu yihi abu sufyaan waa runtaa oo arrintaa uu ka markhaati kacay walaqiya waa la kulmay arasuulu sala allahu calay wasalam camahu adeerkii alcabaas fi ariiqi buu kula kulmay wadada intuu kusii jiray waqad kharaja isagoo kasoo baxay cabaas min maka musliman isagoo muslima warajaca macahu cabaas wuu la noqday rasuulka walaqiya adan waxaa kaloo u la kulmay abaa sufyaan bn alxaarif bn cabdilmualib waa rasuulkeena adeerkii aad buu u dhibi jiray wa cabdallaahi bnu umaya oo rasuulka ay ilmaabti ahaayeen fa aslama labadaasina way islaameen wa dakhala rasuulu sala allahu calay wasalam rasuulku wuxuu ka galay makata min aclaaha xagga sare wa arsala waa diray khaalidan liyadkhula min asfaliha si uu xagga hoose uga soo galo waqaatala waxaa khaalid la dagaalamay rijaalun rag min qurayshin ka mida fahazamahum wuu jabiyey wacafa rasuulu sala allahu calay wasalam can ilqurashiyiin wa ammanahum amaan buu siiyey wahadama alasnaam asnaamtiina waa jajibiyey alatii fi lkacba taasoo kacbada taallay wa xawla iyo hareeriheeda wabaayacahu rijaalu raggii baa beeca la galay wanisaa wa ahamu man ciddii u muhiimsanayd aslama islaamay yowma alfatxi waa abu quxaafa waa waalidu abi bakr asidiiq wa mucaawiyata bni abi sufyaan wa fii hadihi sana xadatat waxaa dhacday ghaswatu xunaynin dagaalkii xunayn waaa'if iyo dagaalkii aa'if saara rasuulu sala allahu calayh wasalam rasuulku wuxuu u socday ilaa xunaynin xaggaa xunayn liqitaali qabiilatay thaqiifin wa hawaasin si uu ula dagaalamo labadaa qabiilo wa macahu cishruuna alfan hada kalaam saxiix